waxaa cirka isku sii shareeraya qorshaha doorashada uu rabo madaxweyne xasan sheekhe maxamuud kadib markii baarlamaanka uu ansixiyey sharciga dhismaha gudiyada doorashooyinka kaas oo ujeedkiisu yahay in la hirgeliyo nidaam doorasho qof iyo coda tallaabadan uu qaaday baarlamaanka waxaa si adag uga hor yimid siyaasiyiin mucaarada oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid dhabaha u jeexaya muddo kororsi sharci darro ah oo uu damacsan yahay madaxweynaha uu wakhtigiisu gabaabsiga yahay ee xasan sheekhe maxamuud sida ay hadalka u dhigeen xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ka mid ah xildhibaanada ka hor yimid qorshahan wuxuuna sheegay in xasan sheekh maxamuud aysan xilligan u soconayn qorshaha muddo kororsiga ah ee uu doonayo isagoona ugu goodiyey in xasan sheekh maxamuud ay awood u adeegsanayaan xilka qaadistiisa marka uu wakhtiga ka dhammaado wuxuu sheegay in mashruucii badbaado qaran loogu magacdaray ee farmaajo xilka looga qaaday oo ay xasan sheekh ka barteen ay isaguna xilka uga qaadi doonaan haddii la gaaro wakhtiga madaxweynuhu shalay wuxuu ka qaylinayay farmaajo teendhada kasoo baxas u lahay wax loo dhan yahay uu rabay soo ma maanta wax loo dhan yahay oo xisbiyadii siyaasadda ay ka qaybgalayiin oo muxuu ahaay beesha caalamka ay nagu korjoogtaynayso oo doorasho sax oo dimuqraadi ah ayaan rabnaa doorasho kaligiis intuu qolgeysta siddeed iyo toban guddi ah oo xisbigiisa ka wada tirsan ou soo xusho waxaas ilmaha yararka ana ma yeelayiina madaxweynuhu ummaddan yaaduusan dib u celin hadduu rabo inuu iska sii joogo waxaa madadaalo ay ka tahayne waxaa sugayso badbaado qaran tuu asaana bari asaana bari maya kuma goodiye asaana bari
isku soo wada duuba xasan sheekh maxamuud ayay u muuqataa inuu wajahayo xaalad siyaasadeed oo adag islamarkaana mucaaradku ay isku hayaan qorshihii shalay uu ka diiday farmaajo oo uu iminka doonayo in maanta uu meelmarsado